alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alusuul sita sharxiisii inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh cabdirasaaq alcabaad albadr alaslu alkhaamis asalka shanaad wuxuu yahay bayaan ullahi subxaanahu lilwliyaai wa tafriiquhu baynahum wa bayna almutashabihiina bihim min acdaa illahi almunaafiqiina walfujaar caddaynta alla uu caddeeyey awliyo wax ay yihiin iyo inuu alla kala geeyey oo kala bixiyey owliyada iyo kuwa owliyada isu ekaysiiya oo alle cadowga u ah munaafiqiin fujaarana ah wayakfi fii hada taa waxaa kaaga filan aayatu ali cimraan aayad ali cimraan ku jirta wahiya qowluhu tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim haddaad tihiin kuwa alla jecel aniga i raaca saas ku dheh baa laleeyahay dadki yuxbibkum allaahu alla haydin jeclaadee wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinana ha dhaafee wallaahu gafuuru raxiim alla waa kan dembi asturka badan oo naxariista badan marka qofkii laga aqbali maayo inuu yidhaahdo anigu allan jeclahay rasuulkii maxamed ah sala alla alay slamna raaci maayo oo xadiidkiisii ku dhaqmi maayo laba isqabata ma aha qofkaasi qof run sheegaya maaha waa qof been sheegay qofka yidhi allan jecelahay rasuulkiina raaci maayo sidaa darteed ahlu cilmigu waxay dhihi jireen ashanu an tuxaba yani xaqiiqadu waxay tahay iyo midda muhimkaa in lagu jeclaado laakiin haddaad adigu wax iska jeceshahay laakiin aan lagu jeclayn bal ka waran macnaheedu waa maxay jacaylkaadii xataa ma aha mid la aqbalay maaha marka nasiib daraa kugu dhacday allaan jecelahay baad leedahay rasuulkii waan jecelaad leedahay salafkii waan jecelaad leedahay marka bidcad ku camal falaysaa diinkii asalkiisii fariciisiiba waad ku ciyaaraysaa de alla kuma jecla marka bal jacaylkaadii muxuu faa'iido yeeshay marka waxaa muhima in lagu jeclaado waxaan lagugu jeclaanayaa itibaaca rasuulka sal sl inaad rasuulka sal slm raacdo waxaana kaloo kugu filan shiikhu wuxuu leeyay wa aayatun fi suurati lmaa'ida iyo aayad suurat lmaa'ida ku jirta wahiya qowluhu tacala waa alla qowlkiis uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah alaaya buu yiri marka yani aayadda akhri oo dhamaystir dadka muminiinta ahow qofkii diinkiisii ka noqda ee gaaloobee ka baxa fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu alla wuxuu keeni doonaa oo la imaan doonaa qola alla uu jecel yahay iyaguna alla jecel adilatin cala lmuminiina acizatin cala alkaafiriina dadka muminiintana u jiljilacsan oo u naxariis badan gaaladana ku adag marka muslimiinta way jecel yihiin walaabay u hayaan gaaladana way necab yihiin waa iska ilaaliyaan waa ka digtoon yihiin alla dartiisay u necab yihiin yujaahiduuna fii sabiili illaahi tilmaantooda afaraadna waa taas alla jidkiisay ku jihaadaan tilmaantii shanaad waa taas yujaahiduuna fii sabiillah jidka allay ku jihaadaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'im mid dagaalana oo macnaha eedeeya oo jihaadka ku eedeeyana maaragtay warkiisa dan kama galaan oo warkiisa maaragtay wax kama soo qaadaan wa aayatun iyo aayad kale yaa kugu filan oo arrimihii maaragtay owliyada alle iyo dadka isu akaysiiyaan owliyada ahayn aad ku kala garanaysay waa aayad suuratu yuunus ku jirta wahiya qowluhu tacala waa alla qowlkiisa uu yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dadka owliyada alla ah ee alla uu jecel yahay iyaguna jecel allana uu u gargaaro laa khawfun calayhim cabsiyo dushooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana tiiraayan wadaan mustaqbalka ka baqi maayaan waxay kasoo tageenna ka baqi maayaan aladiina aamanuu tilmaantoodu marka maxay tahay aladiina aamanuu kaanuu yattaquuna waa kuwii iimaanka ka dhabeeyey ee mutaqiinta ahaa ee wixii la farana sameeyey wixii laga reebana ka joogsaday oo alla maaragtay sunnadii ku caabuday shiikhu marka wuxuu leeyahay aayadahaas baa kugu filan buu ku leeyahay oo kuu kala cadaynaya owliyada iyo kuwa isu ekaysiiya een owliyad ahayn uma saara alamru arrinkii wuxuu noqday buu leeyahay cinda akthari man yaddaci alcilma dad badanoo cilmiga sheegta yani agtooda badankood wuxuu noqday arrinkii wuxuu noqday dadka macnaha sheeganaya cilmiga wa annahu min hudaati alkhalqi dadka maaragtay khalqiga ka mid ahe hanuunsan ama wax hanuuniya inay ka mid yihiin dadka sheeganaya xufaadi sharci sharciga inay xafidsan yihiin sheeganaya dad badanoo kuwaas kamida ee cilmi sheeganaya ee inay maaragtay daaciyaal fiican yihiin i sheeganaya oo sharciga ay waxfidsan yihiin arinkaasi wuxuu noqda hadda aan ka hadlaynay oo kala saaridda owliyada alle owliyada shaytaanka arinkood wuxuu noqday ilaa ana alowliyaaa in owliyadii laa budda fiihim min tarki itibaaci rusuli waxayba ka aaminsan yihiin in weligu ay qasabtahay inuu ka tagaba maaragtay rusushii raacidoodii wa min itibaacahu qofkii maaragtay rusushii raaca falaysa minhum owliyadii ka mid ma ahan yani qofkii rasuulkii loo soo diray raaca awiyada kamid maahay bay aaminsan yihiin walaa budda min tarki ljihaadi sidoo kale waxay leeyihiin qofku waa inuu jihaadka faraha ka qaado faman jaahada qofkii jihaad sameeya waa jihaadka saxdaha baa laga wadaa waa mid maaragta muminiintu iyagoo dowladoodii iyo madaxdoodii la socda ay jihaadka ay sameynayaan waaye ma aha midka ay qolo iska alifanayso oo ay muslimka kale ku khilaafayso ay ummadda kulu goynayso ma ahan waa jihaadka saxdaha baa laga hadlaya marka midka khaldan qofkii ka taga jihaadkii buu ka tegey lama dhihi karo waa dulmi in la yidhaha jihaadkii buu ka tegey sababtoo jihaadku wuxuu leeyahay shuruud iyo arkaan buu leeyahay sida salaaduba shuruud iyo arkaan ay u leedahay laakiin iska dagaalan oo xabad rid ama toorey qaado arrintu ma ahan waa in awooda ii jirtaa waa in muslimka ay isla socdaan waa in maaragta la qiyaasayo in maslaxa ay ka imaanayso jihaadkan la samaynayo oo dhibka weynu aanu ka imaanaynin jihaadku marka wax isaga soo booda ah maaha waa mid cilmi ku dhisan salafku sidii u jihaadi jiran in loo jihaado yaa loo baahan yahay ma ogiye maaragtay jihaad dad waayo dambe yimid oo aan sunnadii ku taagnayn ay samaynayaan laakiin sheeganaya hadday doonaan sunno sheeganaya maaha kaas in la raaca maaha in maarata lagu dagmo maahan waxaana nasiib darra ah dadkiibaba iska tagfiirinayaan iyagoo dadku ay macduuriin yihiin oo masaakiin ay yihiin dadku hoos nool xukun maarata ayba dhici karto inuu xataa macnaha sharcigii wax badanoo ka mida uu ka tago waa lagu wada hoos nool yahay ma adigu marka xabadda a qaato dadka aad qaarkood aad disho ama wax tuurtuurto miyaad marka uga badbaadaysaa maya isku xugun baa layahay waa masaakiin baa la wada yahay marka jihaad saxana ma haysid ee dadka maaragtay gaalnimaha ku xukminin walaa budda waxay kaloo leeyihin walaa budda min tarki aliimaani waataqwa waxaa kaloo lama horaan ay leeyihiin iimaankii iyo taqwadii in faraha laga qaado si toos u dhihi maayaan laakiinse xaqiiqadii yani warkooda yaa sidaas ah waxaa jira wax la yidhaahdo maaragtay wax maarata maqaal iyo waxaa jira xaal baa jira marka maqaalka inaad saas u dhihina dhici karta laakiinse xaalkoodii wuxuu ku tusinayaa waa inay saa u hadlayaan faman tacahada biliimaani wataqwa qofkii iimaanka iyo taqwada ku dadaalo qabsada falaysa minhum owliyada kamid maaha iyaga agtooda sharaxay marka ku imaan doontaa waxa arrinkaa laga wado sababtoo bidcooyin bay keensadeen bidcooyinkaasi u maleeyaanba ooliyanimada in saas ay ku sugnaato yaa rabbanaa buu leeyahy shiikhu rabbigeenow nas'aluka alcafwa walcaafiyata cafis iyo caafimaad baan ku weydiisanaynaa allow innaka samiicu ducaai waxaa tahay mid maqla maarata ducada oo ajiibe eh asalkan marka waa asal weyn asalkan shanaadi waa asal weyn oo qofka muslimka aada ugu faa'iideynaya dadkuna ay aada ugu baahan yihiin inay ogaadaan oo ay fahmaan marka sheikhu markii uu doonay inuu calaamadka owliyada uu maaragtay caddeeyo ayado ayuu sheegay calaamoodka calaamaadka owliyada lagu garto isagoo dadkii raba inuu ku baraarujiyo in xaqa iyo dadka dadkiisu iyo dadka xaqa ugu yeeraya lagu garto tusin kitaabka iyo sunnadu ay ku tusinayaan waa inay waafaqaan kitaabkiiyo sunnadii marka owliyada alle calaamooyin baa loo sheegay oo qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay owliyada shaytaankana ee sheeganaya inay awliye alla yihiin calaamaad baa la sheegay iyagana lagu sheegay oo qur-aanka uu sheegay sheekh islaam ibnu teymiya wuxuu alifay kitaab aada u qiimo badan oo la yidhaahdo alfurqaanu bayna awliyaai araxmaani wa awliyaai shaytaan kala bixin la kala bixinaayo awliyada alle iyo awliyada shaytaanka la kala saaraayo waana kitaab aada u qiimo badan oo tilmaamahoodii sheegaya waxa weliga alle iyo weliga shaytaanka lagu kala garto yuu sheegayaa qofkii laakiin kala garan waayo shaytaankii maarata owliyadiisi yaa sira diinka alle inay ka leexiyaan marka aayadahaas aayaddaas macnaha aali cimraan ku soo aroortay iyo midda suuratulmaayida ku soo aroortay iyo midda suuratu yuunus ku soo aroortay yaa shiikhu wuxuu ku leeyahay way kugu filan yihiin inaad ku garato waxa weli la yidhaahdo iyo calaamaadka uu leeyahay marka calaamadda koowaadna waa maxay qofku waa inuu rasuulka raaco culamada qaarkood aayaddan waxay ku magacaabi jireen qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni yuxbikum allah waxay ku magacaabi jireen aayat lmixna waa aayad imtixaan bay dhihi jireen qofkii rabaa inuu maaragtay maxabadiisa ay runtahay inuu imtixaano ogaado ha fiiriyo raacidda uu rasuulka raacsan yahay sala alla alay slam mar alla marka maarata raacidda uu raacsan yahay rasulka sal slm ay xoogaysato maaragtay maxabadiisii waa runnimadeedii waa soo cadaanaysa markii raaciddu ay ay daciiftana maaragtay maxabadii iyo jacaylkii taagdarradiisii baa soo baxaysa marka weli ma noqon karo qofkaan rasuulkii raacsanayn sala allahu alay slam waxaa arkaysaa mararka qaarkood qof welinimo sheeganaya ama lagu sheegayo oo salaadiioo la aqima aan salaadii aadaynin dadkii la dukan maayo qaar baa markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen oo ninkan muxuu dukan waaye la yiri waxay yidhaahdeen oo ninkan waa nin weliya waa la yaqaanaaye maaratay meeshaasna kama kaco marka waxay ku leeyihiin meel buu iska fadhiyaa rasuulku sal ku saliyaa bes marka salaadda uma kacay leeyihiin marka caamadii ku sirmaysa qofka noocaas oo kale ah qaarkoodna waxay ku leeyihin kacbadii kusoo dukadaa qaarkoodna waxay leeyihin maya kacbadii waa u timaadaba marka rasuulka sal slam kacbada intuu u safro yuu ku tawaafi jiray ee kacbadu madiina uguma imaan jirin bal waa maxay dadkan waayahan dambe yimid ee la leeyahay kacbadii waa u timaada marka qofkii aan rasuulka raacin maaragtay owliyanimo maaragtay shaqo kuma laha qofkii salaada dayacana wixii ka soo haray oo diinkiisa kale ah waa uga sii dayacaad badan yahay salafkuna sideedaba safar markay galaan qof inay cilmi ka dhegeystaan ay rabaan salaadiisay baari jireen iska fiirin jireen haddii arkaan soo salaaddii hagaajinaya marka waxbay ka qaadan jireen haddii arkaan soo salaaddii dayacayana waxba kama dhegeysan jirin sababto waa qof salaaddii waa ku ciyaaray wixii kalena waa kasii daran yihiin marka islaamka hadde nasiib miyuu ku leeyahay qof salaaddii ka tegey islaamnimadiiba mogta iyadaa lagu garanayo marka qof macaasi samaynaya oo kabaairtii la yaqaana samaynaya yaa haddana waxaa dhici karta in lagu yiraahdo waa weli wax marka laska sheegtay noqotay allana wuxuu leeyahay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna tilmaantooda marka maxay tahay owliyadaas alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa iimaanka ka dhabeeya haddana alla ka cabsada qof faaxisho samaynaa suu alla uga cabsaday marka qofkii mumina oo taqi ah kaasaa weli ah marka dadkii waxbaa isaga dardarsamay calaamadaas warka way garan waayeen ayadda suuratu yuunus ku jirta waxaad moodaa in dad badan ay ilaaween ama aanay garanaynin qofka marka faraaida iyo waajibaadka alla dayaca qof owliyada alla kamid ah ma ahan qof owliyada alla kamid ah ma ahan o xadiis qudsigu wuxuu ahaa man caadaa lii weliyan faqad aadantuu bilxarb qofkii aniga welikaygaa la colaytama dagaal baan u cilaaniyey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayguna iguma soo dhawaado bishayin axaba ilaya mima iftaradtu caleyh wax aan ka jecelahay wixii aan ku waajibiyey qofku iguma soo dhowaado wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibah addoonkiina ka zuuli maayo inuu maarata igu soo dhowaanayo nawaafishi ilaa aan ka jeclaado marka owliyadu laba darajay leeyihin qof faraa'idii ku dadaalaya oo xaaraantana iska ilaalinaya waa darajo u haystaa oo wilaayadii ka mid a mid baa kasii sarraysa faraa'iddina waa sameeyey sunnooyinkii wuu ku dadaalay muxaramaadka waa iska ilaaliyey kaas marka waaba allah marka ilaaliya sida xadiidka akhirkiisa lagu sheegay marka aayadda suuratulmaa-idana calaamooyinka maarata weliga lagu yaqaan waxaa ka mid a inuu muminiinta u jiljilacsan yahay oo u naxariisto oo khayrka la jecel yahay oo u naseexeeyo oo uu duceeyo oo u khayrka kala qayb qaato oo maaragtay isu kaalmeeyaan gaaladana waa ku adag yihiin qalbigooda waxaa ku jirta macnaha gaalada inay ku adag yihiin wayna necab yihiin gaalada iyo dadka diinka alle colka u ah waxay ku jihaadaan jidka alley ku jihaadaan waa tilmaanta saddexaade jidka alley ku jihaadaan si kelmadda alle ay kor ugu qaadaan oo diinka alle ugu gargaaraan sidoo kale marka dagaalka qof dagaalo oo maarata wax ka sheegaya xaqa maxaad u caddaynaysaan iyo leh oo dadka ugu yeeraysaan dan kama galaan warkiisa tilmaamahaas qofki laga helo marka waa weli alle wa marka macnaha maskaxda ku qabso iimaanka iyo taqwada inay sharti u yihiin welinimada sheikhu marka wuxuu yidhi dadku way isbedeleen dad badan oo cilmi sheeganaya oo sharciga inay yaqaanaan sheeganaya waxay leeyihiin owliyadu waa inay macnaha rasuulkii khilaafaan bay leeyihin qofkii rasuulsha waafaqana ama rasuul raacana waxay leeyihiin owliyadii kamid maahan sidoo kale qofkii jihaadka ka taga qofkaasa weliyahay leeyihin qofkii marka jihaadana weli maahay leeyihiin sidaa darteed marka shiikhu ducadaasu marka ku khatimay asalkan yaa rabanaa nasaluka alcafwa walcaafiya cafiya caafimaad baan allo ku weydiisanayna inaka samiicu ducaa ducada mid maqlaa tahay asalka marka lixaad wuxuu leeyahay shiikhu رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق وعليا سلك اللحاد وحو يهي ردin la radinaayo shubhada shaydaanku uu keenay oo uu rabo in qur-aankii looga tago iyo sunnadii lana raaco ra'yiga dadka iyo wax naftooda ay jeceshahay aaraada way kala tagsan tahay yani cuquusha bini aadamku siday dadku u badan yihiin u badan tahay kee la raaca marka haddii kitaabkii sunnada kitaabkii sunnadina kulminaaya annaga ina midaynaya aan ka tagno shubhadooda marka maxay tahay wahiya ana alqur'aana wasunata laa yacrifuhuma ila almujtahidu lmutlaq iyay leeyihiin qur-aanka iyo xadiidka waxaa yaqaana uun mujtahid mutlaqa ha yaqaanay leeyihiin mujtahid mutlaq waa maxay waa mid macnaha diintii arrimaheedii oo dhan ku ijtihaado waaye oo aalaadka ijtihaadku ay ku dhamaystiran yihiin wax uga sareeya fahamka diinta qofkaas ma jiro wlmujtahidu huwa almawsuufu bikada wakada bay leeyihin mujtahidna waa midka ku tilmaaman saacadkii saas tilmaantaasuu leeyahay oo macnaha waa inuu carabigii darajaas ka joogo waa inuu marka qur-aankii iyo xadiidkii darajaas ka joogo kada iyo shuruud fara badan baa la sheegaya marka qaarkood xataa waxaa dhici karta in lagu yirahdo mantiq yunaan iyo griigi xataa waa inuu yaqaanaa lagu leeyahay marka wuxuu leeyahy shiikhu awsaafan bay sheegayaan tilmaamay sheegayaan oo ay leeyihin mujtahidku waa in laga helaa tilmaamahaas lacalahaa ay suurtagal tahay laa tuujadu taamatan iyadoo dhamaystiran inaan laga helin fi abi bakrin wa cumara inaan laga helin sababto wax badan oo gadaal ka yimid aa jiro lasoo darisiiyaba oo xataa diinkii saxda aan ku jirin ama haddii la shartiyo matalan in aayad aysan macnaha marna kaa maqnaanin ama xadiid marnaba aadan aadan macnaha xasuusanin yani mujtahid mutlaqa ma noqon kara hadii la yirahdo waxaas wax sax maaha yani qof wada koobi kara kulli ma jiro waxba un qofka ka maqnaanaya sida imaam shaafici uu sheegay marka ummaddu ayadaa is saxsaxaysa laakiin waa in macnaha uun mustawa mucayan qofku uu joogo ahlu cilmigu ay u qiraan inuu matalan mujtahid u yahay fain lam yakun insaanu kadalika leyin marka iyagu haddii qofku aanu saa ahayn oona waxaas aan sheegnay iyo tilmaamahaas aan sheegnay aanu macnaha ku sifoobin waxay leeyihiin falyucrid canhumaa qur-aankii sunnada yaanu marnaba fiirin haka jeesto fardan xatman waajib bay ku tahay qasaba laa shaka shaki aanu ku jirin walaa ishkaala fiihi wax ishkaalan aan lahayn qur-aanka saas uma dhugan karay leeyihin xadiidka waman talaba alhudaa minhumaa qur-aankii xadiidka qofkii hanuun ka raadiyana oo hadda mujtahid mutlaqan aan ahayn sida iyagu aaminsan yihiin fahuwa imaa zindiiqun qofkaas waa qof maaragtay gaalnimo qarsanayo munaafaqa wa imaa majnuunun ama waa qof waalan bay leeyihiin sababtu waa maxay liajli sucuubati fahmihima saas inay taan umalayna fahmiha hadda aniga dhiga yani kitaabkii sunnada fahamkoodii yaa adag bay leeyihiin aad buu adag yihiin fa subxaana allahi buu yiri sheikhu marka ilah baa ceeb ka hufan wabixamdihi ammaanta allaan ku dheehana كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رد هذه الشبهه الملعونه من وجوه شتى بلغت الى حد الضروريات العامه intee alla u caddeeya buu leeyahay sharci ahaan iyo qadar ahaan abuur ahaan iyo amar ahaan radin la radinayo inta uu caddeeya alla badanaa buu leeyahay shubhadan malcuunada ah siyaabo kala duwan ba alla u caddeeyey shubhadan ooga jawaabay oo gaartay ilaa daruuriyaadka caamka ah xaddoodii oo kala gaartay waxaan lagu shakisnayn oo iska cad walaakina aktar annaasi laa yaclamuuna laakiin dadka badankoodu wax garan maayaan wuxuu leeyahy shiikhu laqad xaqa alqowlu calaa aktarihim badankood cadaabkii baa ku waajibay fahum laa yuminuuna wax ma rumaynayaan ayadihii suuratu yaasiin ugu horeeyu soo qaatay yani dad maaragtay wax udiga aanay u imaan hadda ka hor oo laga sheekeynaye mushrikiintii baa laga hadlaye iyo macnaha noocoodii oo kale iy shabahaan buu leeyahay inaa jacalnaa alla wuxuu yiri kuwa waxaan yeelnay fii acnaaqihim luqumahooda aklaalan yani qoolal baan yeelnay oo bir ka samaysan fa hiya marka gacmahoodii ilal adqaani yani maaragtay garkoodii yay ku xiran yihiin oo laisku xiray qolkaasaa lagu xiray birta ah fahum muqmaxuuna madaxi kor bay u taagayaan marka maadaama gacmihii iyo garkii laisku xiray madaxi kor buu u taagmaya marka qof cirka fiiranayu noqonaya wajacalnaa min bayni aydihim saddan min khalfihim sadda iyaga hortoodana waxaan dhignay teed baan dhignay waa jidaar oo kale min khalfihim sadda teed baan dhignay gadaashooda faaqshaynaahum waxaan indhalahayn baan ka dhignay oan waxba arkaynin fahum laa yubsiruun waxma arkaan marka hanuunkiiba marka ka maqan dadkaas hanuunkii seegeen wa sawaaun calayhim waxaa siman aandartam u digtaya am lam tundirum ama udigina ama uma digina laa yuminuuna rumayn maayaan ee inamaa tundir adu waxaad u digtaa oo adiga waanadaaduna ay anfacdaa iyo digidaadu man itabaca dikra qofkii qur-aanka raacay wakhashiya araxmaana bilgaybi allihii raxmaanana ka cabsaday isagoon ujeedin fabashiru qofka ugu bishaare bimaqfiratin dambi dhaaf iyo wa ajrin kariimin ajar wanaagsan fabashiru ugu bishaare bimaqfiratin dambi dhaaf iyo wa ajrin kariimin ajar wanaagsan oo janno ah walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin mahad dhammaanteed allah iska leh kitaabkiia meesha ku dhammaaday wuxuu leeyahy shiikhu wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama kathiira ilaa yowm iddiin allaha maaragtay allaha ammaano rasuulkeeni maxamed ah sala allah alay slam iyo aalkiisii iyo asxaabtiisii allahna nabadgeliyo nabadgelin maaragtay badan ilaa yowm iddiin laga gaaro marka asalkaas haddii aan waxyar maaragtay sharaxno shee cabdirasaaq wuxuu leeyahay shaydaanku dadka ahlu ahwaada ahaa iyo ahlu baatilkii shubha ayuu u keenay buu leeyahay oo u dejiyey oo kitaabka alle ka jeedisay oo ay dadka ku dhex faafiyaan markaasaa dadkii waxay ka jeesteen kitaabka alle ka jeesteen iyo sunnadii rasuulka sala allah alay wasalam dadkii ahlu baatilka ahay wax ka qaataan marka tan koowaad waa maxay waxay leeyihiin qur-aanka ma akhriyo mana tadaburi karo ilaa qof mujtahida ma ogi tan kale waxay leeyihiin insaanku mujtahid ma noqdo ilaa inuu tilmaamo fara badan uu leeyahay moogi oo tilmaamahaasna uu sida shiikhu uu sheegay ayba dhici karta qaarkood iyadoo dhammaystiran aan laga helin abubakar iyo cumar qaarkood waxay yidhaahdeen waktigeenna hadda jooga mujtahidiin maba joogaanba marka warkooda waxaa lagala soo baxayaa in alle qowlkiisa uu yidhi afalaa yatadabbaruuna qur-aan ma aanay qur-aanka tadaburaynin in marka meeshaas aayaddaas meesha waa ka baxaysaa qur-aanka marka ma tadaburayaan qur-aanku waxay u akhrinayaan barakaysi keliya ma isku dayayaan inay fahmaan qaarkood waxay leeyihiin iska ilaal markaa qur-aanka akhrinaysa inaad wax fahamto maxaa yeele hadaad qur-aanka wax ka fahamto diinkaadi khatar buu ku jiraa bay ku leeyihiin inaad luntabaa lagaaga baqa laakiin ayaduna waxaan shaki ku jirin qofkii yidhaahda qur-aankii iyo xadiidkii aan kala soo baxayaa wax khilaafsan saxaabadii iyo wixii salafku ay ku ijmaaceen wax khilaafsan qur-aankii sunada kala soo baxaya qof kale asagana waxaan shaki ku jirin qofkaasi qof dhunsan inuu yahay oo istimbaadka uu sheegayo uu baatil yahay dadka marka noocan oo kale shubhadaanu ay qalbigooda ka buuxsanta haddii lagu yiraahdo alla shirkigubuu dadka ka reebay daliilkuna waa aayaddaas iyo xadiidkaas alla wuxuu faray dadkii maaragtay towxiidkii daliilkuna waa aayaddaas iyo aayaddaas waxay ku leeyihin maya ha ka hadlin waxaas sababtoo ahlu ijtihaadka unba arrinkaa ka hadla culimmadu marka waxay leeyihin culimmada saxda waxay leeyihiin qur-aanka waxaa ka buuxa waxyaaba iska cadoo qof walba uu fahmayo kan maaragtay caamiga iyo kan xoogaa bartay iyo kan maaragtay mujtahidka waxyaaba la wada fahmayaa jira alla markuu yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu oo haddana alla uu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu taa qof kasta waa fahmaya bisha ramadaan hala sooma waa way iska caddahay ijtihaad uma baahna ila bishii waa la yaqaanaa waa bishii qur-aanku uu soo degay qofkii bishaas marka ay u soo gashana ha soomaa la yidhi oo bishaa dhan ha soomo way iska caddahay marka qofaan fahmaynaa jira alla qowlkiisa uu yiri walaa taqrabu zina zinada hagu dhawaanina ilaa hadda inuu sacda carabiga garanayn moogi isagana de waa loo fasiraa carabiga waa loo fasiraya waa loo tarjamaya zinada hagu dhawaanina ha zinaysanina waa waxa alla yiri waan aqiimu salaata salaadii ooga alla wuxuu yiri ina salaata kaanat almuminin kitaaba mawquuta waa wax lagu waajibi waya salaadu dadka oo haddana waqtiyaysan waxaa alla yiri qul lilmuminiina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum muminiinta waxaad ku tirahdaa indhiina laabta oo maarata indhiina ha ku fiirinina maaragtay haweenkii idinka xaaraanta ahaa marka indhooda way laabanayaan farjigiina ilaaliya oo zinada iska ilaaliya farjigooda ilaalinayaan haweenkiina sidoo kale lagu yeeriya gabdhihii waa qul lilmuminaati muminaadka waxaad ku tiraahdaa indhihiina maaragtay wax ka laaba oo raggii aan idin banaanayn ha fiirsanina furuujtiina iyo maaragtay xubintiina tarankana ilaaliya way ilaalinayaan markaas indhahoodina way laabanayaan way laabayaan taas miyaanay dadku fahmaynin salaada dukada oo hazinaysanina oo indhihiina laaba oo maaragtay farjigiina ilaaliya miyaanay dadku fahmaynin mujtahid mutlaqa loo baahan yahay maaragtay inuu qofku gaaro si uu u fahmo maaragtay ishii in la laabo oo aan xaaraanti la fiirinin alla dadku wuxuu kula hadlay luqad carabi ah oo la yaqaan oo la fahmaayo dadku macnaheeda ay yaqaanaan waxyaaba waxaa jira marka u baahan istimbaad iyo ijtihaad taas ahlu cilmiga marka iska leh lacalimahu ladiina yastanbituunahu minhum midil alhawa arrimaha u baahan ijtihaadka waa in loo daaya marka dadka ahalkeeda in loo daayo iyagaa marka lasoo istimbaadaya marka waa waxyaabihii aadka u qarsoonaan waay laakiin qur-aankii laga haajiro oo laga tago oo aan la tadaburin oo loo akhristo barako keliya waa shubho dadkii lumisay waayo oo baadi gelis waxay noqdeen dad qur-aankii alle maaragtay kasii jeestay bay noqdeen iyo wuxuu qur-aanku ku tusinaya khuraafe iyo axaadiis mawduucay ku mashquuleen iyo sheekooyin aan waxba ka jirin iyo maaragtay riyooyin iyo wax noocaas oo kale ah kitaabkii alle iyo sunnadii rasuulka sal slam way ka tageen waa nasiib daro marka shubhadan waa shubho shaytaanku dadka uu qurxiyey markaasa waxaa la raacayaa ra'yi dad iyo marat qof caqligiis iyo ahwaa kala duwan qofku xagee diink qofku xagee diinkiisa ka qaadanaya hadduu kitaabkii sunnada uu ka tago laakiin annaga waxaa nagu waajibiyey inaan allah iyo maarat rasuulka u celino wixii aan isku khilaafno alle celinta loo celinayo waa maxay waa in kitaabka alle loo celiyo rasuulka loo celinayo maxay tahay sal slam markuu dhinta kadib waa sunnadii in loo celiyo alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum alla iyo rasuul ateeca iyo dadkii maaragtay madaxda idin ahaa culammada iyo madaxdaba waa lagu fasiray oo maaragtay adduunyo fain tanaasactum fi shayin dad wax isku qabsataan idinkay ulilamriga maalan faruduu ama dhexdiina wax isku qabsataan idinku faruduu ila llahi wa rasul alla rasuulu celiye oo kitaabkii sunnadii u celiya waa in kuntum tuminuuna billahi walyawmi alakhir taasana la faray taasaa marka khayr badanoo maaragtay caaqibadeeduna ay wanaagsan tahay marka in la yidhaahdo qofkii hanuunka ka dalbo qur-aankii sunnadii qoof waalan oo zandiiqa waa maarata hadal aad u xun waay sheekh shanqiiti kitaabkiisa adwaa ulbayaan afalaa yatadabbaruuna alqur'aana ma calaa quluubin aqfaaluha aayaddaas markuu ka hadlaayay aad buu maaragtay uga hadlay shubhadan lafteeduu soo arooriye si fiican uu uga jawaabay marka sheekh maxamed cabdilwahaab wuxuu marka ku khatimay risaaladiisii inuu allah maaragtay ceebka hufay waxyaabahaas marka been abuurka iyo alla laga hufaaya iyo qowlkaas baatilka ah allana waxaa lagu mahadinayaa nicmada maaragtay inuu nawaafajiyey khayrka iyo hanuunka marka shubhadani waa shubha macnaha la fahmi karo waay yaanay idiin dhuumanin buu leeya sheikhu allaha nagu arsuqo cilmi naaficah oo aakhiro lagu badbaado inta aan nool nahayna allaha nagu nooleeyo islaamkii iyo sunnadii kitaabkii marka meeshaas ku dhammaaday وبالله التوفيق